shirar herar kala duwan soo maray misana muddo soo socday oo ay wada yeesheen mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo ururada dhakhaatiirta iyo cisbitaalada dalka ayaa maanta si rasmi ah waxa uu noqday mid natiijo dhal ah waxaana laga soo saaray natiijooyin wax ku ool ah oo ku aadan cafinta canshuuraadka ee qaybo ka mid a adeegyada caafimaadka natiijada wax ku oolka ah ee laga soo saaray shirka ayaa isbitaalada dalka ku yaalla waxaa looga dhaafay amaba looga cafiyey canshuuraha iibka adeegyada caafimaadka ee cisbitaalada iyo rugaha bixiya adeegyada daryeelka caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane cabdikhafaar cilmi xange oo sidoo kale ah kusimaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamadii ay yeesheen dhakhaatiirta iyo ururadooda waxa uuna tilmaamay in si afgarad ah oo buuxa ay kaga gaareen hanaanka canshuuraha iyo habraaca looga baahan yahay cisbitaalada muwaadinka soomaaliyeed uu sida ugu jaban oo uu ku heli karo adeeg caafimaad uu ku helo sidaas darteed dowladdu waxay maanta dadweynaha ugu bishaaraynaysaa inay canshuurtii ka daysay dhammaan adeegyada ay bixiyaan cisbitaalada iyo rugaha caafimaadka ee kale ee loo fidiyo muwaadiniinta kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan adeega la siiyo bukaan socodka oo ay bixiyaan cisbitaalada adeega degdega ah oo isagana maaragtay cisbitaaladu ay bixiyaan adeegyada hooyada iyo dhallaanka oo cisbitaalada iyo rugaha caafimaadka ay bixiyaan adeegyada baarista iyo maxaanku iraha ay bixiyaan iyagana cisbitaalada iyo rugaha caafimaadka dhammaan qalliimada iyo adeegyada daaweynta bukaanjiifka lagu bixiyo cisbitaalada iyo rugaha caafimaadka oo kala duwan kulligood canshuurta waan ka dhaafnay waxaana rabnaa in dhakhaatiirtana ay maaragtay sidaas uga howlgalaan maanta waxay ka dambeeya dhinaca kale dhakhaatiirta kulanka goobjooga ka ahaa ayaa dhankooda xaqiijiyey wada shaqaynta wanaagsan ee ay wasaaraddu la yeelan doonaan iyo sidoo kale faa'iidooyinka adeegyada canshuurdhaafka ah loo sameeyey ay ummadda soomaaliyeed u leedahay waxaan rabaa hambalyo iyo bogaadin inaan u soo jeediyo guud ahaan dowladda soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda maaliyadda mas-uuliyiinteeda uu ka mid yahay wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee arrimaha dakhliga runtii codsigii dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo cisbitaalada ugu yimaadeen bishii sebtembar ajiibka ay ajiibeen oo maanta halkan laga soo jeediyey in yacni canshuur dhaafka loo sameeyey tasiilaadka ama daryeelka cisbitaalada ay u hayaan bulshada soomaaliyeed oo kala duwan in canshuur dhaaf rasmi ah loo sameeyey kaasoo ku wajahan hadduu noqon lahaa si hadda la sheegayba muxuu ahayto daryeelka hooyada iyo dhallaanka daryeelka cisbitaalada bukaanada jiifa kuwa bukaan socodka ah iyo waxyaabaha la xiriira relatedka la ah muddo dheer ay ka soo shaqaynayeen ay go-aan lagu gaaray loona gartay in maaragtay canshuurta laga dhaafo bukaanada isbitaalada imaanaya qaybahooda kala duwan canshuurtaa in loo dhaafo waxay ka dhigan tahay runtii waa caymis ama insurance ay dowladda dan qaran ugu tala gashay danyarta maaragtay dhibaataysan isbitaalada imaanayso in canshuurta laga dhaafo waana aaminsannahay wasaaradda maaliyadda inay tahay arrin muddo dheer ee ka soo shaqaynaysay arrintaas aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa waxaan rabaa inaan halkaa ugu mahad celiyo wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee dakhliga oo runtii halkan maanta uga dhawaaqay in canshuur dhaaf loo sameeyey dhammaan isbitaalada adeegyada caafimaadka ay bixiyaan waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo dhakhaatiirta kala duwan iyo agaasimayaasha iyo maamulada isbitaalada waddanka ka jiro oo runtii juhdi iyo wakhti badan geliyey in meeshaan la soo gaaro